anigu waxaan ku sugnaay baarka lagu magacaabo leyda seafood anigu iyo dad kale oo aan asxaab nahnay maadaama waxa waktiga wax dhacayana ay ahayd wakti adigu salaada maqribkii laga soo baxay qiyaastii seven b m oo fiidnimo waxay ku bilaabatay waxaan
waxaas dhacaya waa maxay imika xeer laaliya waa arintaas weeyey meesha weli waxaa ka socda howlgalkii laakiin waxaan rajeynaynaa wakti dhow inuu si fiican uu soo gabagaboobo anigu waxaan ku jiray dadka fadhiyay dhanka xeebta xigta oo badda dhankaasi waxaa ku xiran maqaayaddu waxay leedahay waa barxad dhankaas laga soo galo siligaa ku xiran ilaalo waardiye ahna way joogeen waktigaas aan hadda kuu sheegayo ayaa waxaa soo galay meeshu nimankii cadowga ahay oo argagixisada ah caruur qiyaasta daadoodii adiga afar jir iyo ka yar haween iyo dad waayeelah oo meesha joogay ayay si naxariis daraa waxa ay ugu rideen xabado kadibna waxay bilaabeen inay isticmaalaan qaraxyo ay naftooda isqarxinayaan dambooyin ay tuurayaan dadka xoogaadii badbaado banaanku carari laheedna gaadiid ayay banaan ku dhigeen oo kadib kusii qarqarxay haddii aan kaaga sheekeeyo waxa dhacay dhab ahaantii wax wanaagsan ma ahayn dad caruur haween iyo dad waayeela ah oo sheekeynayay oo xaalad degan ku jiray ayaa waxaa si sharci darro ah lagu baniftay dhiigoodii in la dilana la bilaabay marka laakiin inta badan hadda dadku waxba badanaa la badbaadiyey dad badanna way dhinteen oo ay caruur u badan yihiin waan gartay marka tirada dadka soo gashay maad arkaysay adigu markay hoteelka soo galeen maqaayadda anigu waxaan fadhiyey dhanka ay kasoo galeen oo dhanka xeebta ah siliga nasiib daro ma wada tirin karin laakiin indhahaygu waxay qabteen markii aan goobtaasi kasoo cararayay tiro ilaa shan qofood ah oo soo cararayo xabadana ridayo dadku marka waxaan ku jiray nasiibka u saamaxay inuu goobtaasi ka cararo kadibna baarka gudahaan soo galnay dhowr qofood oo anigu ku jiro ilaa saddex iyo toban qofood ayaa waxaa galnay qol yar qolkaas sidoo kale waxaa noogu soo galay laba kamid ah nimanka argagixisada markay albaabka soo istaageen xabado yar ay rideen qof annaga nagamid ay ku dhifteen inteena kalena bamba ayay meesha kusoo tuureen laakiin sida ay ayagu wax u qabeen nooma wax yeeleenin marka dherigu waxay qabteen waxay tahay shanta soo cararaysay iyo laba qolna ugu soo gashay laakiin labada xitaa ma hubi inay kamid yihiin shantii aan horay u arkay waan gartay marka ma afka u duubnaa mise rag wejiyadooda aad arkayseen bay hayno wejiguu banaan yahay waa wejiyadooda oo u banaanayeen qaarkoodna waxay qaarkoodna waa ku dhihin dhammaantoodba waxay wateen darees inta aan arkay dareeska ciidamadu qalabka sida ay isticmaalaan khaasatan marka tuutaha oo militariga lagu yaqaano waan gartay marka iyagoo rasaasta ridayay meesha soo galeen mise markay gudaha soo galeen bay bilaabeen rasaasta maya rasaasta banaankay kasoo bilaabeen meesha waa meel silig ah derbi iyo waxba ma ahan silig yar oo albaab laga soo gelaya aheyd marka maadaama uusan silig waxbad celinayn banaankay kasoo bilaabeen rasaastu dadkii marka qaar badanna way carareen in badanna intayna gudaha soo gelinba waa xabadaa ku dhadhacay wa tay marka qolkii baad gasheen idinkii dhowr iyo toban qof ka kooban markaad qolkii gasheen laba nin baa idinku yimid sidaad sheegayso bambada ma qolka dhexdiisay ku tuureen mise kuwii banaanka ka dhacayen baa u malayseen oo inay idinka idinku dhufteen oo filididiisa idin soo gaadheen maya maya maya maya bambada qolka dhexdiisa ayay kusoo tuureen labada qofoodba gudaha qolka ayay waxay soo istaageen albaabka gudaha ayayna soo istaageen oo si caadi a isku wada arki karaynay dabadeetana mid kamid ah ayaa xabada riday gadaal uu sikaday markaas ayuu bambada soo tuuray bambada hore kama qarxin muddo ilbiriqsiya ah adiga aan ku qiyaasi karo ilaa labaatan ilbiriqsi ayay meeshu tiilay ayadoo aynan qarxin kadib ayay qaraxday waan gartay marka qolku intuu intuu leegaa markaad saddex iyo toban qof ku jirteen bamkaasina laydinku soo tuuray aad bay xaaladu halis u tahay sida muuqata bal iiga waran markaa dadkii intee wax noqotay qolku qolku qolku aad ku yaryar u ahay waxaan ku qiyaasi karaa balaciisu laba mitir laba mitir bar meelahaas dherkiisuna saddex mitir haddii uu ugu bato dadkii markaa intee wax noqotay inteese badbaaday bambadu dhaawacyo way jeejeysatay laakiin dhammaan dhaawacyo fudfudud waayey maxaa yeelay dadku way wada jiifeen adiga wax ma ku soo gaadheen maya maya aadaan u caafimaad qabaa waxbay ma soo gaarin waan gartay marka raggii iyagu ma dhinteen wax idinku soo tuuray mise nolol bay idinkaga baxeen idinka annaga nolol bay nooga baxeen laakiin kolley ma aaminsani inay meesha nolol hayaan haddii ayba weli nool yihiin
goormaad adigu ka soo baxday markaa qolkii aad gashay
anigu qolku wuxuu jiray meel bees ah oo baarkaa kaloo big v ah ciidamada waxay soo mareen baarkaas big v waxayna jibiyeen daaqadii qolka si ah ayay dhammaanteen goobta nooga soo saareen ayna ku dhaqidhaqiyeen waa wayna kukan sheegeen waxay noo sheegeen in ujeedkeeda uu yahay inay anaguna badbaadiyaan waxayna hormariyeen dadka dhaawaca ah ay ku xejiyeen hablaha dabadeetana annagana lasoo waan gartay marka waxaa imka dhacaya ee dhawaqaan maqlaya mara saasba
ha waa saas wa waan gartay marka yaa la- yaa yaa ridaya rasaasta yaa isku adeegsanaya hubkaasi aan maqlayo waxaa ugu maqaala aniga meesha ma joogo oo waan kasoo baxay waa banaankeeda meesha aan kaala hadlayo gudaha kuma jiro nasiib wanaag waxaa laakiin ugu maqaala ah qof ama labo kamid ah nimankii argagixisada ahay inay weli nool yihiin waa howlgalka ugu dambeeyey oo ay ciidanku kusoo afjarayeen labadaas qofood oo nool isla markaana dadka kale ee gudahaasi laga yaabo inay ayagu ama dhaawac ama nool ay ku jiraan kusoo badbaadin lahaayeen qiyaastii in dadka joogay makhaayadda intaan rabshadu dhicin misead ku qiyaasaysay ma dad aada u badan bay ahay mise dad xogaa kooban oo la tirin karo waa dhab ahaantii dadkaasi waxay ahaayeen dad aada u badan haddii aanan kunla dhihin boqolaal dhaafaay waata marka intii aad arkaysay bal iiga waran khasaaraha intaad adigu qiyaasi karto wallaahi sare dad badanaa dhintay waxyaabaha indhahii ku arkay waxaa kamid ah wiil yar oo afar jir ah hooyadii oo uur lahayd ay goobta ku dhimatay walaashiis oo asigu daadi ka weyneyd ee goobta ku dhimatay asiguna lasoo bixiyey waxaa kamid ah gabar aad ku qiyaasayo daadeeda haddii ay u badato shan sano oo dhaawac ah oo goobta laga soo qaaday dad dhalinyaraa way ku jiraan laakiin xiliyadaasi dadka u badan waxay ahayd dadka guriga joogo maamooyinka iyo caruurta iskuulka leh